kale aynu hor u naqaanay muxaadaradaas oo ah su-aalo iyo jawaabo aynu kaga faa'iidaysanayno sheekh cabdullaahi xasan xaasi barbaraawi su-aalahaasi oo mawduuc xoog aynu ku saari doonaa hal mawduuc ayaynu insha allahu tacaala caawa sheekh kaga faa'iidaysan doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inu inagana inagu anfaco cidda u gaarhana allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxana wa tacala ku anfaco su-aasha koobaad ee aynu sheekha weydiinaynaa waxa weeyaan xanuunku sidaynu waroorsoonnahay waa imtixaan xagga alle ka yimaada haddaba maxaa la gudboon qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaamo xanuun maxaa la gudboon falyatafadal mashkuura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waashakila'aan walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisu inay xanuunsadaan inuu qadaro iyadoo rabbi subxaana wa tacaala ujeedooyinka uu ka leeyahay arrintaa ay ka mid tahay inuu imtixaamo uu kala saaro addoomihiisa xanuunku marka uu ku dhaco sabraya iyo kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka fogaanaya xanuunka daraadii inta aanan su-aasha jawaabteeda u gelin waxaan baraarujinayaa inay waajib ku tahay qof kasta oo muslimi inuu waafajiyo noloshiisa caafimaadkiisa xanuunkiisa iyo geeridiisaba ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa oo marka uu xanuunsanayo iyo marka uu caafimaad qabo marka uu nool yahay iyo marka naftu ay ka baxdo intaba in shariicada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xukunto sida ilaahay uli qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow qof kasta oo muslimana hadalkani waa ku socdaa salaadayda iyo gawraca iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilaahay baa iskaloo xukuma cid ilaahay la wadaagtaana ma jirto qawaaniin kala xukumi kartaa ma jirto sharciga ilaahay aan ahayn sidaasaana lay amray waxaanan ahay qofka u horeeya ilaahay subxaana wa tacaala dhawaaqiisa iyo amarkiisa markuu maqlo u hogaansamaya waxaan arrinta caynkaasiya u baraarujinayaa arrimahan ku saabsan caafimaadka iyo dadka xanuunkooda iyo geerida dad fara badani waxay u qaateen shareecadu inaanay xukuminba oo marka ay xanuunsadaan siday doonayaan bay yeelaan geeriye markay dhacdana sida la qurux badnaata ee naftoodu ay u yeedhiso ayuunbay dadku ku dhaqmaan marka waajibku waa xaaladaha oo dhan in ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa loo celiyo mar labaadka qof kastoo muslima waxaa waajibku ah inuu ogaado sida horeba aynu tilmaanay xanuunku inuu yahay ibtilaa min allahi lilinsaan imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala bani aadamka uu imtixaamayo xadiidka tirmidi uu soo saaray abu hureyra uu warinayo wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam maa yazaalu lbalaau bilmu'mini waalmu'mina fii nafsihi wawaladihi wamaalih xataa yalqa allaha tacaala maa calayhi khatii'a qofka muuminka ahi kama suulaya iyo gabadha muuminadda ahi inay dhibaata ku dhacdo naftiisa iyo carruurtiisa iyo maalkiisa dhibaatooyinkaasoo ilaahay subxaana wa tacaala dembiga uu kaga maydhayo ilaa marka dambe ilaahay uu la kulmo isagoo dembiba aan lahayn oo xanuunad iyo dhibaatooyinkii ku dhacaya dembiga lagaga maydhay sidaa awgeed waxaa la gudboon qofka muslimkaa xanuun markuu ku dhaco awalan inuu sabro waa inuu ogaadana sabirka xanuunka uu ku sabrayaa inuu kamid yahay asbaabta ilaahay subxaana wa tacaala dembiga ku dhaafo sida xadiidkaa saxiixa aynu maqalay aynu ku aragno waa inuu ku daydo dadkii wanaagsanaayo ilaahay xanuunada ku imtixaamay sida ambiyada qaarkood iyo awliyada kuwaasoo ilaahay subxaana wa tacaala markii ay xanuunada ku sabreen derajo kor uu ugu qaaday dembigoodina ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhaafay kitaabkiisana uu ku ammaanay waxaa kamid a kuwaasoo tusaaleaan usoo qaadan karnaa nabiyullaahi ayuub calayhi afdalu salaati watasliim sida ilaahay qur-aanka kaga warramay wuxuu ku imtixaamay xanuun xanuunkaasi oo hayay muddo afartan sanadooda ilaa uu gaadhay heer ay u sabri kari waayeen dadkii qaraabadiisa ahaa oo maalinba mid uu iskaga tegaayey xanuunkaa muddada afartanka sanadooda hayay nebiyullaahi ayuub waa ku sabray ilaahay qadarkiisa isuma cadhaysiin hadallo xunxunna kuma hadal oo tusinaya qadarka inaanu raalli ku ahayn ilaahay baa subxaana wa tacaala sabir ku ammaanay inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaaq ilahay wuxuu leey waanu imtixaano xanuun baanu ku imtixaana xanuunkaasi waa ku baasay nabiyullaahi ayuub oo waxa uu noqday mid sabray wakadalika nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam isagoo ah khaliil llah wa safiyuhu min khalqih warasuuluhu ilaa ummatih haddana ilaahay subxaana wa tacaala xanuun buu ku imtixaamay wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud waxaan usoo galay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo xanuunsanaya faqultu ya rasuula allah inaka tuucaku wackan shadiida rasuulki ilaahay oo aada iyo aad baad u xumadaysantaoo lagu kaarinaya faqaala sala allahu alayh wasalam ajal inii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum waxaa lay xumadaynaya lay kaarinayaa buuri rasuulku sida loo xumadeeyo laba nin oo idinka idin ka mida markaasaa ibnu mascuud wuxuu weydiiyey taa macnaheedu ma waxa uu yahay inaad laba ajar leedahay maadaama xanuunkaagu ka dadka kale uu ka kulul yahay faqaala sala allahu calayh wasalam ajal dalika kadalik haa arrintu sidaa weeye bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey mar labaadka waxaa la gudboon qofku marka uu xanuunsado an yaltaji'a ila allahi subxaana wa tacaala wayas'alahu kashfa duri ilaahay inuu u irkado u iishado weeyi oo rabbi subxaana wa tacaala uu weydiisto dhibka inuu ka dulqaado ilaahay cid ahna oo dhibka kaa dulqaadi kartaa ma jirto ilahay baa yihi aman yujiibu lmudara ida dacaa wayakshifu suu ka dhibaataysani marka uu baryootama yaa ajiiba oon ilaahay ahayn jawaabtu ma jirto way cid ajiibtaa yaa dhibaatada ka dulqaadi karoon allah ahayn jawaabtu waxa weeyaan cid dhibaato ka dulqaadi kartaa ma jirto markaa qofku marka uu xanuunsanayo xaaladaasi waxay ka mid tahay xaaladda ducadiisa la aqbalayo sida aayadda qur-aankii ay tusinayso waa inuu ku ducaysto qofka muslimka ahi dhibaatada xanuunku marka ay taabato ducada qiimaha badan ee uu ku ducaystay nebiyullaahi ayuub ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin nabiyullaahi ayuub ilaahay buu subxaana wa tacaala u dhawaaqay ilaahay ow dhibaata ayaa itaabatay buu yihi xanuunka ayuu sheegayaa wa anta arxamu araaximiin kuwa naxariista ka u naxariis badan baa tahay ilaahayow ee dhibaatada iga dulqaad sidaa markuu ilaahay ugu qayshaday ilaahay uu bariyey ilaahay ducadii waa ka aqbalay faاstajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur waaataynaahu ahlahu wamilahu macahum raxmata min cindina wadikraa lilcaabidiin ilahay wuxuu leey waanu ajiibnay dhibaatadii baanu ka faydnay ehelkiisii baanu siinay ilaahay wuxuu leeyahay arrintaasina waxay ka dhalatay naxariis aan u naxariisanay arrinta caynkaasina wax ku qaadasha iyo waana ayaa ugu sugan dadka ilaahay subxaana wa tacaala caabuda waa inuu ka digtoonaado qofku marka uu xanuunsado in dhibaatadiisa u bandhigto cid aan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn oo khalqiga gaar ahaan kuwa dhintay ee isagaba ka awood daran inuu dhibkiisa u bandhigto uu ka dalbo xanuunka inay ka dulqaadaan waa inuu iska ilaaliyo waa inuu xusuusnaado oo ay noqoto yaqiin qalbigiisa ku jirta inuu ilaahay uu yahay ka xanuunsada ka shaafiya nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu ka sheegay inuu yidhi waidaa maridtu fa huwa yashfiin markaan xanuunsado ilaahay oo qura ayaa kay shaafiyaya nabiyuna moxamed sala allahu calayh wasalam qof xanuunsanaya marka uu yimaado ama uu la kulmo marka uu u ducaynayo waxaa ducadiisa ka mid ahayd allahuma raba annaasi adhib ilba's washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaaؤuka ilaahay o qofkan xanuunsanaya shaafi adiga ayaa wax shaafiya adiga mooyaane cid shifaa bixin kartaa ma jirta ba odhan jiray nebi maxamed calayhi afdal salaatu watasliim markaa dad ilaahay khalqigiisa ka mid ah oo aan hawshaa qaban karin inuu uqayshado oo ku dambaabo maaha qofku ilaahay baa ku filan subxaana wa tacaala ilaahay baa yidhi alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay baa yidhi ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum ilaahay miyaanu kugu fillayn kuwa aada baryaysaa waa addoommo adiga oo kale ah oo dhibka adiga inay kaa dulqaadaan daayo iyagu aan iska dulqaadi karin qofku marka uu xanuunsado waa inuu ka digtoonaado inuu utaga faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo islaamaha fooxiya kuwa u tegisteedu diinta ayay fasahaadisaa qofkana iimaankiisa wuu burayaa haddii kuwa uu rumaysto oo uu ictiqaad u aamino haybkiiyo waxa maqan inay wax ka og yihiin qofka muslimka ahi waa inuu ku qanco ilaahay mooyaane cid kale haybka inaanay ogeyn iyo waxa maqan qofka muslimka ahi waa inuu ku qanco kuwa faaliya iyo kuwa wax sixra iyo kuwa xidigiya iyo kuwa fooxiya inaanay arrinta caalamkan maamulkiisa aanay waxba ku lahayn ilaahay baa subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku yidhi laysa laka min alamri shay caalamkan maamulkiisa waxaad ku leedahay ma jirto ilaahay wixii uu qadare uu doonay ayuunbaa caalamkan ka dhacaaya dad fara badani marka ay xanuunsadaan waa sabri kari waayaan oo waxay isku sii daayaan xagga faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha waxbana kuwaasi u tari maayaan oo nebi maxamed baa yidhi innahum laysuu bishay wax allaalo waxay yihiin ma jirto waxay og yihiin iyo waxay qaban karaan toona ma jirto dadka laftoodu arrintaa in fara badan ayay tijaabiyeen haddana waxaad moodaa inuu shaydaanku dad fara badan ka qaalib noqday oo iyagoo ogaaday faaliya inaanu run hayn waxbana aanu qaban karin ayaa haddana ay ka hadhi laayihiin dhibaato male qofka muslimkaa inuu yidhaa qur-aan ha laygu akriyo marka uu xanuunsado amaba se inuu yidhaa ha laygu tufo ducooyinka rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday oo laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka ayuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam dawooyinka la tijaabiye la ogaaday xanuunada inay wax ka taraan inuu isticmaalaano wax dhibaataama laha oo rasuulku sala allahu alayh wasalam dadku inay isdaweeyaan ayuu sheegay laakiin wax xaaraana aanay isku daweyn qofka muslimka ah marka uu xanuunsado waa inuu ka digtoonaado xumadda iyo xanuunka inuu caayo wuxuu usoo galay rasuulku sala allahu alayh wasalam gabadh saxaabiyadoo la odhan jiray ummu saa'ib aada bay u xumuday xumadaysan tahay xumadda ayay la huudantay oo ay caayaysa ay aflagaadaynaysaa waxaa rasuulku uhi laa tasubi alxumma fainaha tudhibu khataayaa bani aadam kamaa yudhibu lkiilu khabat alxadiid rawaahu muslim xumadaha caayin waayo xumaddu qofka bani aadamka waxtar bay u leedahay oo maslaxad baa ugu jirta dembiga ayay ka maydhaysaa oo isagiyo dembiga ayay kala soocaysaa sida dabku xadiidka kiisa fiican iyo ka xun uu kala saaro sidaasoo kale qofka muslimka ahi haddii xanuunku uu ku daraado ku dheeraado marnaba inuu ilaahay geeri weydiista maaha oo uu tamaniyo rasuulku sala allahu alay wasalam arrinta noocaasiyo waa diiday waxaa rasuulku uhi laa yatamanayanna axadakum axadukum almowt faimaa muxsinan falacalahu an yazdaada khayran midkiin geeri yaanu tamaniyin oo ilaahay u nafta iga qaad waad imtixaantay yaanu odhanin waayo laba xaaladood midkood unbuu qofku ku tilmaamaya ama ku sifaysan yahi inuu yahay mid wanaagsan oo khayr ka shaqaynayey marka waxaa laga yaabaa hadduu sii noolaado inuu khayr kororhsado wa imaa musii'an falacalahu yastactib ama waxaa haddii uu ahaa mid xun oo macaasi sameeyo farallada ilaahay dayacana inuu toobad keeno ayaa u suurtogelaysa hadduu sii noolaado ila hadduu dhinto toobadi suurtagalu noqon mayse xadiidka bukhaari baa warinaya sidaasuu rasuulku sala allahu alay wasalam adeerkii cabaas oo aada u xumadaysan uu u dardaarmay mar kalena haddii qofku dhibaata adduunyadan ay ku qabsato waxaa markaa mashruuca haddii uu ka fursan waayo inuu yidhaahdo ilaahayow inoole inta noloshu khayr ha ii leedahay ilaahayow nafta iga qaad haddii geeridu ay tahay mid khayr ii leh oo dhibaato iyo fitna adduunya aan kaga baaqsanayo qofku marka uu xanuunsado xanuunkaasi waa digniin xuquuqda dadka bani aadamka ay ku leeyihiin waa inuu iska gudo wey sida daynta iyo waxyaabaha lamid a haddii ay u fududaato haddii kalena xuquuqda dadku si aanay u limin waa inuu dardaarmo xuquuqda lagu leeyahay waa inuu iska ilaaliyo dardaaranka shareecada ilaahay khilaafsan sida dadkii dhaxalkiisa lahaa qaar ka mida inuu xoola u dardaarmo ama inuu dardaarmo wax shareicada khilaafsan sida maydkiisa halkuu ku dhintay in laga qaado meel kale lagu aaso amaba se inuu dardaarmo in qabrigiisa laga dul dhiso qubado ama masaajid dhexdii lagu aaso ama masaajid laga dul dhiso haddii waxyaabaa noocaasi uu dardaarmo dadka waxa weeyaan qaraabadiisa ahi dardaaramada noocaasiyo inay oofiyaan ay fuliyaan uma banaana waayo rasuulku wuxu uhi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof ilaahay khalqigiisa ka mida laguma adeeci karo wax ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay maadaama walaalayaal waktigan aynu ku jirro jahligu uu fara badan yahay dadkana aada iyo aada ay ugu fara badan tahay inay diin ka dhigtaan waxyaaba aan kitaabka iyo sunnada midnaba aan kusoo aroorin waxyaabaha bidcada ee shareecada khilaafsanina ay fara badan yihiin gaar ahaan marka masaa-isha janaasada laga hadlaayo waxaa la gudboon mid kastaoo inaga mida marka uu xanuunsado iyo inta uu nool yahayba inuu dardaarmo marka uu dhintay in janaasadiisa shareecada la waafajiyo isagoo ku dhaqmaayo qowlka ilaahay uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waayo dadkii uu ka tegay hadday u aasaan si sharciga khilaafsan waxaa shakilaana arrinta noocaasiya naar inay ku mutaysanayaan marka isagoo dadka qaraabadiisa naar uga tudhaaya waa inuu u dardaarmo aaskiisa iyo janaasadiisa inay shareecada waafajiyaan sidaa awgeed bal u fiirta saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim midkood marka uu xanuunsado waxa uu dardaarmi jiray janaasadiisa iyo aaskiisa in la waafajiyo sharciga ilaahay abu burda wuxuu yidhi oo saxaabigii abu muusa alashcari inankiisa ahaa awsaa abu muusa xiina xadarahu lmowt abu muusa ayaa dardaarmay markii sakaraatulmowtku uu kusoo xaadiray faqaala ida inطalaqtum bijanaazati fa asricuu biya lmashi janaasadayda markaad la dhaqaaqdaan ila degdega buu yidhi maanta waxaad aragtaa janaasada marka la sido qunyar baa lala luudaa adigu haddaad dhimatona waxay u badan tahay dadku inay sidaasun samaynayaan marka inta aada nooshahay aada hadli karayso sii dardaaranoo waxaad tidhaa ha dhowtoole marka naftu ay iga baxdo sidii rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam janaasadeeda la degdega walaa tattabicuunii bimijmara wuxuu yidhi abuu muusa dabqaadna hayla raacina macnuu waxa weeye dabna hayla raacina oo janaasadayda marka aada sidaan dab hayla raacina naar iyo waxba arrinta noocaasi ahi ay saadaalinaysaa buu ujeeda abuu muusa alashcari radia allahu canhu dabka waxaa ka mida maanta sigaarka waa dab weeye janaasada lala daba galo sharcan wax bannaan maaha markaa markay ugu yar tahay maanta haddaana dardaarmin sigaar ayaa lagula dabagelaya oo janaasada dadka qaarkood ay la daba soconayaan walaa tajcalna calaa laxdii shay-an yaxuulu baynii wa bayna turaab aniga iyo iilkayga wax ciidda iga celiya ama aniga ciidda noo dhaxeeya ha dhigina buu yidhi ciidda idhiga oo maydkayga ciidda waxba ha ka xigsiinin oo gogol ha idhigina walaa tajcalna calaa qabrii binaa'an qabrigaygana ha dhisina wa ushhidukum annii bariiun min kulli xaaliqatin aw taaliqatin aw khaariqa imikaba waxaan idin ogeysiinayaa anigu inaan beri ka ahoo shaqo aanan ku lahayn gabarh kastoo markay geeridu dhacdo timaha iska xiirta si ay murugada u muujiso ama qaybiso ama maryaheeda jeexjeexda qaaluu samicta fiihi shay-an dardaarankan dheere aada noo soo jeedisay ma adiga ayuunbaa iska samaystay mise rasuulkaad ka maqashay bay yidhaahdeen qaala nacam min rasuuli illahi sala allau alayh wasalam wuxuu yihi ha rasuulka sal alay wasalam ayaan sidaasi ka maqlay imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa xadiidka wariyey iyo ibnu maaja sanadkiisuna waa xasan markaa sidaa saxaabadu ay u dardaarmi jireen innaguna inaynu u dardaarano weeye sidaasi awgeed ayaa aimadu waxa ay ku taliyeen waktiyadan dambe ee dadku caadaad badan oo shareecada khilaafsan ay jidaysteen qadiyadda janaa-ista marka laga hadlaayo inay tahay qofku inuu dardaarmo in janaasadiisa la waafajiyo sharciga imaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa aladkaar laydhaha wuxuu ku yidhi wayustaxabu lahu istixbaaba mu'akadan an yuusiyahum biijtinaabi ma jarat alcaadatu bihi min albidaci fi ljana'is wayu'akid alcahda bidalik waxaa si adag loo suneeyey buu yidhi inuu u dardaarmo qaraabadiisa iyo dadka uu isleeyahy hadhow toole waa ku aasi doonaan inay hadhow toole marka uu dhinto ay ka dheeraadaan waxyaabaha dadku ay caadaysteen ee bidaca ee marka dadka ay aasayeen iyo geeridu markay dhacdo ay caadaysteen arrinta caynkaasiya waa inuu ballan adag dadka uu kaga sii tago oo aada iyo aada uu ugala sii dardaarmo qofku marka uu xanuunsado sidaas oo kale waa inuu noqdo bayna alkhawfi waalrajaa mid u dhaxeeya baqa ilaahay uu ka baqanayo iyo rajo uu rajaynayo ilaahay naxariistiisa wuxuu usoo galay rasuulkeenu sala allah alay wasalam nin dhalinyaro xanuunsanaya markaasaa wuxuu ihi sid maxaad dareemaysaa faqaala ya rasuula allah wallahi ya rasuula allah inii arju llaha wa inii akhaafu dunuubi ilaahay naxariistiisa ayaan rajaynaya dembiyadaydina waan ka baqanaya faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mili hada lmawطin ila acطaahu llahu ma yarju waamanahu mima yakhaaf rawahu tirmidi wabnu maaja labada arrimood xaaladan qofku aadka u xanuunsanayo haddii qalbigiisa ay ku kulmaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka rajaynaya waa siiya waxa uu ka baqanayana ilaahay waa ka badbaadiya marka marka aad aada u xanuunsato ee aad istiraado nolole kuuma laabna malahaad ilaahay ka malaysanayso waa inaad wanaajiso oo malo wanaagsan ilaah aad ka malaysato oo waa ka yidhi rasuulkeenu sida muslim warinayo laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billahi tacaala midkii yaanu dhimanin isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanaya mooyaane marka aada xanuunsato xanuunku waa digniin waa waana lagu waaninayo waa xusuusin lagu xusuusinaayo geeridii inay soo dhawaatay sidaa awgeed ilaahay u toobadkeen marka aada xanuunsato oo ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeen dembiyadaad samayn jirtay iyo waajibaadkii aada dayici jirtay dadku marka ay xanuunsadaan walaalayaal waa inay iska ilaaliyaan suu lkhaatima in noloshoodu ay ku gebagabowdo khaatimo xun arrinta noocaasiyana waxaa sababu noqonaya qofku markuu xanuunsado haddii ilaahay amarkiisii uu dayaco oo salaadii tusaale ahaan uu ka tago sida dadku maanta ay u badan yihiin dadku markay xanuunsadaan weliba xanuunku uu jilciyo ee aada ay u xanuunsadaan badankoodu ma tukadaan salaadiina dee kamay dhicin oo qofku inta uu nool yahay wax uu kala garanayo salaaddii waajib bay ku tahay marbana sida uu awoodo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu tukanaya markaa qofku markuu xanuunsado hadduu salaadii ka tago oo waajibaadkii uu dayaco oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala u diiday uu sameeyo xanuunkaas sababtiisa iyo daraaddii waxaa halis u yahay khaatimadu inay ka xumaato oo isagoo xaalad xun oon raalli gelinahayn ilaahay ku jira in nafta laga qabto markaa dadku marka ay xanuunsadaan xaggii aakhire ayay u dhowaadeen alla kacabsigoodu waa inuu sii kordho oo uu ziyaado waajibaadkiina sidii hore si ka adag waa inay u ilaaliyaan xaaraantiina waa inay iska ilaaliyaan ilahayna subxaana wa tacaala waa inay u toobad keenaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbih su-aasha labaad ee aynu sheekhu kaga faa'iidaysanna waxa weeyaan qofka marka ay geeridu kusoo xaadirto ee sakaraatulmowdka uu hayo cidda agtowta xaaladda iyada ah ee qofkii magarata sakaraatulmowdkii hayo maxaa la gudboon cidda agtowta qofkaa nafta ay kasii baxayso
qofku marka uu xaaladaasi gaadho ee lays yidhaahdo nololi uma laabna oo nafti waa ay ka gurmaysaa waxaa la gudboon dadka ag jooga inay tawxiidka ay u qabtaan oo ay ku yidhaahdaan hebelow waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah haddii ruux dumara u yahayna heblaayoy waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah rasuulkeenna ayaa sala allahu alay wasalam arrinta caynkaasi ayna faray oo rasuulku wuxuu ihi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadka geeridu marka ay kusoo xaadirto waxaad u laqintaan ood afka ugu ridaan inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah waayo qofku hadduu laa ilaaha ila allah xaaladda noocaasiya yidhaahdo waa calaamo tusinaysa in khaatimadiisu ay hagaagtay inuu jannada geli doono ayaanu rasuulkeenu sala allahu alay wasalam tilmaamay oo rasuulku wuxuu ihi man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah cinda almowt dakala aljanna yawma min addahri wain asaabahu qabla dalika ma asaabah ibnu xibbaan baa ziyaadadaasi wariyey xadiidka inta horena muslim bay ku jirtaa qofka markay naftu ka baxayso laa ilaha ila allah yidhaahda oo hadalkiisa u dambeeyaa laa ilaha ila allah uu noqdaa jannada ayuu gelayaa buri rasuulku sala allahu alay wasalam walow ha laba soo ciqaabo dembiye uu sameeyaha lagu soo ciqaabee meesha uu ku dambaynaya waa jannada ayuu hi rasuulku sala allahu alay wasalam markaa talqiinka noocaasiya ma aha in laga ag odhanayo un qofka laa ilaaha ila allah ee waa in qofka lala hadlo o la yidhahdo laa ilaaha ila allah dheh waxa anas ibnu malik uhi rasuulku wuxuu usoo galay oo uu soo booqday nin ansaarta ka mid a faqaala yaa khaal qul laa ilaaha ila allah rasuulku wuxuu yihi abti waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah imaamu axmed ayaa xadiidka warinaya hadduu qofku hal mar yidhaahdo laa ilaaha ila allah culimadu waxay yidhaha in lagu celceliye maaha haddiise laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo haddana hadal kale uu ka daba keeno haddana waa in lagu celiyo si hadalkiisa u dambeeya laa ilaha ila allah uu noqdo arrinta labaad ee la gudbooni waxay tahay waa inay u duceeyaan qofka sakaraatulmawtka uu kusoo xaadiray isla markaa waa inaanay khayr mooyaane dushiisa wax kale aanay ka odhan oo umu salama waxay tii wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa xadartum almariida aw ilmayit faquluu khayra faina almalaa'ikata yu'aminuuna calaa ma taquluun markaad u timaadaan qof xanuunsanaya inta aad ag joogtaan khayr mooyaane wax kale ha ku hadlina waayo marba wixii aad ku hadashaan ayay malaa'igtu aamiin leedahay markaa qofku waa inuu iska ilaaliyo calaacalka ay ka muuqato cabasho ilaahay qadarkiisa uu ka cabanayo waayo arrinta noocaasi ayuun bay malaa'igtu aamiin ay u odhanaysaa marka hadal wanaagsan waa in laga dul yidhaahdo in markaa suuratu yaasiin la akriyo xadiid saxiixa oo tilmaamayaa ma jiro xadiidka masaladaa kusoo aroorana waa xadiid aan rasuula ka sugnaanin oo daciifa qiblada in loo jeediyaa waxa ay ka sugnaatay salafka qaarkood ama dadkii hore saalixiinta wanaagsanaa qaarkood ayay ka sugnaatay culimada badankooduna inay mashruuc tahay ayay tilmaameen marka wax dhibaataa male haddii qiblada loo jeediyo haddii iyadoo qiblada aan loo jeedin qofka naftu ay ka baxdana taasi maaha calaamad tusinaysa qofkaasi inuu khaatimo xumaystay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed
su-aasha saddexaadi waxay tahay marka qofku naftii ay ka baxdo waa xaalaad aada iyo aada u daran oo isbedel weyn baa kusoo kordhay dadka gurigaa degan maxaa markaa la gudboon dadkaa dul joogay qofkaa naftu ay ka baxday maxaa la gudboon qofka marka ay naftu ka baxdo oo ruuxdiisi ilaahay subxaana wa tacaala u dhiibo dhowr arrimood ayaa la gudboon dadka dul jooga arrinta koowaad waxay tahay waa inay indhaha u laabaan oo qofka marka naftu ay ka baxdo waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay in indhihiisu ay raacayaan oo ay sii eegayaan ruuxdii iyo naftii la sii siday waxaa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu usoo galay saxaabigii la odhan jiray abu salama markii naftu ay ka baxday iyadoo indhihiisii ay kala tegeen oo ay furan yihiin fa aqmada markaasaa rasuulku sal ly wasalam indhihiisii uu isku laabay waxaana arrintaasi ay suurto gelaysaa uun inta qofku uu sii diiran yahay oo inta uu sii diiran yahay haddaan indhihiisa la isku laabin waxaa dhacaysa indhihiisu inay kala tagaan uma qaala ina ruuxa idaa qubida tabicahu lbasar wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam nafta qofka marka laga qabto waxaa nafta raaca oo sii eega indhaha qofka araggiisii waxa uu ku tallagan yahay oo uu ku maqan yahay halkaa ruuxdii waxa weeyaan ay martay marka indhaha waa in loo laabo sidaa rasuulku uu sameeyey waxaa kaloo culimadu ay tilmaamaan raxmatullaahi calayhim sidaasoo kale afkiisana in laysu keeno oo xataa si kale haddaan laysugu keeni karin waxay dhahaan waa in wax lagu xidho oo garhkiisa iyo madaxiisa laysku xidho waayo qofkii iyadoo isagoo afka kale haya haddii naftu ay ka baxdo muuqaalka noocaasi waa mid aada iyo aada u fool xun oo laga argagaxaayo oo aan wanaagsanayn qofka muslimka ahina waxa uu mutaystay in la xurmeeyo inta uu nool yahay iyo marka naftu ay ka baxdaba waxaa kaloo sidaas oo kale la gudboon inay dhar dharkii naftu ay kaga baxday inay ka saaraan oo maro kaloo weyn qofkii maydka ahaa lagu duubo oo caaisha waxay tihi radia allahu canha ana rasuula allahi xiina tuwufiya sujiya biburdatin xibra muttafaqun calayh rasuulka markii naftu ay ka baxday saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxa ay ku duubeen maro weyn ayaa ay ku duubeen waxaa sidaas oo kale waxa weeyaan la gudboon inay qofkaasi u duceeyaan hadal khayrana ay ku hadlaan oo markuu rasuulku abu salama oo naftu ka baxday uu soo galay ayaa waxaa dhacday inay buuqeen dadkii guriga kai ku jiray kuwo ka midi fa qaala sala allahu calayh wasalam laa tadcuu calaa anfusikum ila bikhayr faina almalaa'ikata yu'aminuuna calaa ma taquluun wuxuu la hadlay kuwii noolaa oo wuxuu ihi rasuulku khayr mooyaane wax kale ha ku hadlina is ilaaliya khayr ku ducaysa waayo waxaad tidhaahdaa runbay malaa'igtu aamiin leedahay ilaahina subxaana watacaala waa idiin aqbalaya markaasaa haddana rasuulku wuxuu bilaabay saxaabigii abu salama ee naftu ay ka baxday inuu duceeyo wuxu uhi allahuma kfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilaahay abu salama u dembi dhaaf ilaahu derajo kor ugu qaad waklufhu fii caqibihi fi lgaabiriin ilaahay ow cidhibtiisa iyo dadka uu ka tegayna ilaahay ow ilaali wakfir lana walahu ya raba alcaalamiin ilaahay ow annaga iyo isagaba noo dembi dhaaf wafsax lahu fii qabri wanawir lahu fiih ilaahu qabriga u ballaadi oo u nuuri saasuu rasuulku sal alay slam ugu duceeyey inta la baroorinaayo la qaylinaayo baroor keensata sida aynu sheegi doono kii noolaana inuu ilaahay ka fogaado kii dhintayna in lagu cadaabo waxaa ka fiican walaalayaal oo aan la garab dhigi karin in hadalladaa qiimaha badanee rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu odhan jiray la yidhaahdo xadiidkan muslim ayaa warinaya waxaa kaloo la gudboon inay diyaargaraynta maydka ay dedejiyaan mar allaale markay caddaato qofka naftu inay ka baxday wax kale in lagu mashquulo maaha ee waa in loo dhaqaaqo diyaargaraynta waxa weeyaan aaskiisa waayo rasuulku wuxu uhi asrixuu biljanaasa janaasada la degdega waa in qofka lagu aaso beledkaasi uu ku dhintay oo halkaa uu ku dhintay xabaashiisa waa inay ka qodaan meel kale waa inaan loo rarin waayo taasi waxa ay ka hor imanaysaa dedejinta aaska ee rasuulku sala allahu alay wasalam amarka uu ku bixiyey waxaa dhacday markii dagaalkii uxud uu dhacay saxaabo badan ay ku shahiideen ayaa wuxuu leeyahy jaabir ibni cabdillaahi raggii shahiiday ayaa waxaa la doonay in awr lagu soo raro oo lagu aaso xabaalihii baqiice ku yaalay magaalada madiina markaa rasuulku wuxuu diray nin dhawaaqa oo yidhaahda ina rasuula allahi yaamurukum an an tudfinuu an tadfinuu lqatla fii madaajicihim war rasuulki ilaahay wuxuu idin farayaa raggaa la laayey halkii ay yaaleen naftu ay kaga baxday inaad ku aastaan asxaabu sunan alarbaca ayaa xadiidka wariyey markaasa wuxuu leeya dib ayaa loo celiyo saxaabadu amarkii rasuulka ayay qaateen caaisha radi allahu canha iyadoo maqan markii walaalkeed uu dhintay ee halkii uu ku dhintay laga soo qaaday magaalada maka lagu aasay arrinta noocaasiya aada iyo aada ayay uga xumaatay xataa qofku hadduu dardaarmo in meel kale la geeyo waa dardaaran khaldan weeye oo amarkii rasuulka khilaafsan qofkana meel kastoo lagu aasaa waxba u tari mayso tuuladan ku dhashay i geeya waxba kuu tari mayso camalkaaga ayuunbaa meel walba kuugu imanaya hadduu kuu xun yahay iyo haddii uu ku wanaagsan yahayba marka marka horeba qofku inuu sidaa dardaarmaa ma banaana haddii sidaa uu dardaarmana dardaarankiisa in la oofiyo ma aha wuxuu ihi imaamu nawowi raximah llahu tacaala isagoo masalada caynkaasiya ka hadlaaya waida awsaa bian yunqala ilaa baladin aakhara laa tunafadu wasiyatuhu hadduu dardaarmo halkuu ku dhintay meel aan ahayn in loo qaadoo lagu aaso dardaarankiisa lama oofinayo faina alnaqla xaraamu cala almadhabi asaxiixi almukhtaar aladi qaalahu alakharuuna wasaraxa bihi almuxaqiquun qofka in laga qaado meeshuu ku dhinto meel kale lagu aasaa waa xaaraan buu yihi sida saxiixa imaamu nawowi raximah llah waana sida culimada badankoodu ay ku tegeen kitaabkiisa aladkaar la yidhaahdo marka janaaista uu ka hadlayo ayaa hadalka caynkaasi yihi imaamu nawowi raximah llah haddii qofkaa dayn lagu lahaa dadkaa nool ee goobjooggaahi waa inay u degdegaan in dayntii ay bixiyaan oo xoolihiisa dayntii waa in laga bixiyo weeye xataa xoolihiisa haddaanay waxba ka reebahayn dayntu oo xoolihiisa oo dhan ay keensanayso in dayn lagu bixiyo oo carruurtii iyo reerkii aanay waxba uhadhahayn waa qofka waa in daynta laga bixiyo weeye waayo xoolihiisa xuquuqda uu ku leeyahay qofku markuu dhinto ayaa arrintaasi ay ka mid tahay maslaxadiisa ayaana ku jirta haddii qofku aanu lahayn xoolo daynta lagaga bixiyo dawladda ayaa waajibkaasi uu saaray inay dawladdu daynta ay ka bixiso haddii dawladdu waajibka ay kasoo bixi weydo oo qof kaloo muslimiinta kamidii uu ugu tabaruco oo dayntii uu ka bixiyo ama kii daynta ku lahaaba uu ka dhaafo qofkiiba sidaasi ayaa beri uu ku noqonayaa oo xaqaasi uu kaga dhacaya waxaa dhacday saxaabigii la odhan jiray sacad ibnulawal ayaa waxaa dhintay walaalkii wuxuu ka tegay buu leeyahay saddex boqol oo dirham caruurna waa ka tegaye dad baahan fa aradtu an unfiqaha calaa ciyaali waxaan doonay saddexdaa boqol oo dirham inaan carruurtiisii iyo dadkii maxastaha uu ka tegay aan siiyo qaala faqaala liya nabiyu sala allau alayh wasalam ina akhaaka maxbuusun bidayni fadhab faqdi canhu rasuulkaa wuxuu igu yidhi walaalkaa wuxuu u xidhan yahay oo naxariistii ilaahay uga xabisayee dayntii lagu lahaa oradoo dhaqaaqoo daynta ka bixi faqadaytu canhu uma ji'tu faqultu ya rasuula allahi qadaytu canhu ilaa diinaarayn iddacathumaa imra'a walaysa laha bayina dayntii baan ka bixiyey bu uhi rasuulka ayaan kadib u imi waxaan rasuulka leo dayntii waan ka bixiyey laba diinaar oo gabadhi ay sheegatay mooyaane weliba gabadhaasina wax caddayna lamay iman saa ogeed iyada maan siin faqaala acطihaa fainahaa muxiqa wa fii riwaayatin saadiqa rasuulku wuxuu ihi si labada diinaara ay sheegatay mar haddii qof dhintay ay tiri dayn baan ku lahaa caddayn ba yaanay hayne iska sii buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidka ibnu maadi iyo imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa wariyey marka waa in loo degdego in dayntii laga bixiyo waxaa saas oo kale u banaan dadka waxa weeyaan la jooga qofkaa naftu ay ka baxday in wejigiisa marada ay ka qaadaan sidaasoo kale inay dhunkadaanna waa u banaantay dadkii qaraabadiisa ahaa waxaa u banaan inay ooyaan oy ilmeeyaan iyagoo wax baroora iyo qayla ah aan ilmada iyo oohintaasi aan raacin ahayn wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed su-aashaasaan waxa weeye ee qofkan dhintay ehelkiisii iyo asxaabtii iyo qaraabadii marka ay maqlaan warka qofka ay ehelka ahaayeen ama asxaabta inuu dhintay iyagana maxay shareecada islaamku faraysa ay u dardaaran
dadka qofkaasi dhintay ay qaraabada ahaayeen amaba se ay ahaayeen asxaab ay isku dheer yihiin oo ay isku fiican yihiin marka geeridiisa ay ka war helaan ee ay ogaadaan arrima ayaa waajib ku ah arrimahaasi waxaa u horeeya alsabru walridaa bilqadaai walqadar waa inay sabraan ilaahay qadarkiisa iyo qadiyiisana waa inay ku raali noqdaan waa inay ogaadaan sida qofkaasi u dhintay ay jeclaayeen iyaguna inay u dhiman doonaan waa inay yaqiinsadaan adduunyadani inay tahay daar laga socdo oo aan lagu waarahayn waa inay iska ilaaliyaan ereyada iyo ficilada ay ka muuqato geerida qofkaasi ku dhacda ilaahay uu qadaray inay ka cadhaysan yihiin ilaahay baa wuxuu ku yihi fi lqur'aani alkariim walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuc wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraat wabashir الsaabiriin aladiina ida asaabathm musiiba qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma waulaa'ika hum lmuhtaduun ilaahay wuxuu la hadlayaa bani aadamka waxaa rabbigeen uu leeyay waxaanu idinku imtixaami doonaa baqe cabsi iyo gaajo iyo nuqsaan xoolihiina gasha xoolaha qaarkood oo aada jeceshihiin baad waayi doontaan nafihiina gasha oo dadka qaarkood oo aada jeceshihiin baad waayi doontaan oo geeri idinkala kaxayn doontaa beerihiina gasho midhaha ayaa idinka xumaan doona oo zaraca ayaa idinka bi'i doona waktiyada qaarkood ilaahay subxaana watacaala intaa dabadeed wuxuu yidhi waxaad u bushaaraysaa dadka kuwa sabra marka dhibaatooyinkaasi ay ku dhacaan kuwa marka ay dhibaatadaasi ku dhacdo odhanaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun annaga ilaahay baa na leh ilaahay baana subxaana watacaala xaggiisa aan u noqonayna naftooday waaninayaan oo ay xusuusinayaan laba arrimood naftaa ilaahay uu qaaday marka horeba ilaahay inuu lahaa iyo arrinta labaad oo ah iyaga laftoodu adduunyadan inaanay ku waarahayn oo sida kaasi u dhintay iyaguna ay u dhiman doonaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay dadkaasi sabraaya waxyaabaha looga bushaaraynayo wanaagyada ay helayaan wax ka mida ilaahay ammaantiisa ayay helayaan ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma naxariista ilaahay bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduun ilaahay baa hanuuninaya waddada xaqaa tusinaaya dadku haddii ay sabraan marka geeridu ay ku dhacdo sidaa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam see bukhaari warinayo iyo muslimba markuu soo maray gabadhii qabriga ka dulooyeysay wuxuu rasuulku ku yihi ittaqi llaha wasbiri gabadha ilaahay ka baq oo sabir inantiisii markii ilmo yaroo ay dhashay uu geeriyooday waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi inna lilahi maa akhada walahu maa actaa wuxuu xusuusiyey rasuulku ilaahay subxaana watacaala dadka inuu bixiyo carruurta marka horeba ilaahay baa ku siiyey dadkanaad qaraabada tihiin ilaahay baa subxaana watacaala abuuray ilaahay wuxuu bixiye isaga ayaa iska leh wuxuu qaadana ilaahay isaga ayaa leh qofkan hadduu naftii ka qabtay oo idin kala kaxeeyey dee ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa lahay adigu maad lahayn isaga laftiisuna naftiisa muu lahayn wa kullu shayin cindahu biajal waad ogsoon tahay naf waliba inay dhimanayso ee ogow nafina inaanay dhaaf ahayn maalinteeda faltasbir waltaxtasib rasuulku wuxuu yihi ha sabirto sabirkaa ay sabraysana ilaahay ajar ha kaga doonto oo ha ogaato hadday sabirto in sabirkaa ajar ay ku helayso walaalayaal musiibada mawdkiiyo geeridu markay dhacdo haddii la sabro fadli weyn iyo ajar ballaadhan baa laga helayaa bal waxaa baynu odhan karnaa sida adiladu ay tilmaantay waddooyinka jannada loo maro ayaa sabirka geeridu markay dhacdo la sabraa uu ka mid yahay wuxuu leeyahy abu hurayra rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaqulu llahu tacaala ma licabdi lmu'min cindii jaza idaa qabadtu safiyahu min ahli اdunya uma اxtasabahu ila اljanna rawahu lbukhaari bal ballanqaadka ilaahay uu bixinaaye wuxuu leeyahy ilaahay addoonkayga muuminka ah kii uu jeclaa ee adduunyadan joogay haddaan qabto oo aan oobsado oo uu sabro sabirka ajar uu ku doono abaalmarin aan janno ahayn agteeda kuma la buuhi ilaahay subxana watacaala idan haddaad sabirto oo aada sabirkaa ilaahay ajar kaga dalabto janna ayaad ku helaysaa oo musiibadii geerida ee kugu dhacday faa'iidaabay dhinac ka soo kordhinaysaa oo waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ayaabay ka mid noqonaysaa sabirka la sabree ajarka lagu raadiyaa weliba waxaan si gaaro usii baraarujinayaa carruurta yaryari marka ay dhimato dadku waa inay sabirka aada ugu dadaalaan ajarkana waxa weeyaan waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeeyaan oo ay ka dalbaan waayo carruurtu waa beerkii qofkana waxaa laga yaabaa laxadaadka ama daqiiqadaha uu ogaaday ilmihiis yaraa naftu inay ka baxday inay yihiin daqiiqadaha ama saacadaha iyo waktiyada soo mara kuwa ugu adag sidaa awgeed iyadoo dadkao dhanba la amray oo la faray inay sabraan ayaa haddana carruurta yaryari marka ay dhintaan ayaa waalidkii iyo dadkii kaleba waxaa si gaara loogu sheegay inay sabraan waxaana weliba loo sheegay ajar gaar ah oo ay ka helayaan sabirka ay ku sabraan geeridaa ku dhacda ilmihii yara ilaahay subxana watacaala uu ka qaaday ajarkaasoo dadka waaweyn geeridooda sabirka lagu sabraa aan laga helahayn wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam ma min ma min muslimayn yamuutu lahuma halaatat min alwalad lam yablugu lxilm ila adkhalahum allahu aljanna wa abawayhim bifadli raxmatih qof kasta oo muslima rag iyo dumarka uu doonayaba ha noqdo oo saddex carruur oo qaangaad aan noqoni ay ka dhintaan ilaahay subxaana wa tacaala carruurta iyo labadoodii waalidba jannada ayuu geliyaa bifadli raxmatihi naxariista carruurta yar uu naxariisanayo fadligeeda ayaa ilaahay subxana wa tacaala jannada uu ku geliyaa qaala wayakunuuna calaa baabin min abwaabi aljanna wuxuu ihi rasuulku carruurtii yaryaray waxay istaagayaan albaab ka mida albaabada jannada fa yuqaalu lahum udkhulu ljanna waxaa la odhanayaa jannada gala fayaquluuna xataa yajiya abawaana waxay odhanayaa jannada geli mayno ilaa labadeedii waalid ay imanayaan fa yuqaalu lahum udkhulu ljanna antum wa abawaakum bifadli raxmat illah maa sha allah bal fadligaas intuu leeyahay baleeg jannada gala baa la odhanayaa idinkiiyo labadiina waalidba ilahay naxariistiisa ku gala nasaa-i iyo bayhaqi baa wariyey wa sanaduhu saxiixun calaa sharti shaykhayn gabadhana rasuulku sal allau alay wasalam qofka dumarkaa ilmaheeda yari uu dhinto maadaama dumarku ay ragga ka qalbi jilicsan yihiin si gaara ayaa rasuulku sal lla alay wasalam arrintan uu ugu sheegay oo wuxuu rasuulku yihi ayumaa imra'atin maata laha halaatatun min alwalad gabadh kastaoo saddex carruuri ay ka dhintaan oo sabirto oo sabirka ajar ku raadisa kaanuu xijaaban min annaar waxaa carruurtaasi ay u noqdaan xijaab bay naarta uga noqdaan qaalat imra'atun watnaan gabadh baa waxay tihi haddii laba ay ka dhintaanna ka waran faqaala sal allau alay wasalam watnaan laba hadday ka dhintaanna waa la mid bukhaariyo muslim ayaa xadiidka wariyey markaa sabirka fadligaasi iyo ajarka intaa leeg ayaa lagu helayaa markaynu leenahay dadku marka geerida ay ku dhacdo waa inay sabraan maaha macneheedu aynu leenahay ha ooyina ilmada dadka ka timaada waxa ay ka turjumaysaa naxariista qalbigooda ku jirta nabi maxamed baa ilmeeyey caleyhi afdal salaatu watasliim maalintii inankiisi ibraahim uu dhintay waxaana nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay inaan ilmada ilaahay cidnaba aanu ku cadaabahayn markaa dadku inay ilmeeyaan inay muruga ay ka muuqato in gabadhii haddii ninkeedii qof aan ahayn uu dhinto qaraabadeeda ka midi saddex maalmood dharkii quruxda badnaa iyo wixii la ismarinaaye ay iska dayso si ay murugada waxa weeyaan ay u muujiso wax dhibaato arrinta caynkaasi iman lahaa waxaa la gudboon dadka carruurta yaryari gaar ahaan ay ka geeriyoodaan inay xusuusnaadaan amaba si ay dhagaystaan xadiidka uu yihi rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam ilaahay subxaana wa tacaala marka ilmo yar uu oofsado malaa'igtii waxa uu ku yidhaahdaa bal eega addoonkaygu muxuu yidhi markaas taala waxay ku yidhaha xamidaka wastarjac addoonki ilaahay wuu ku mahadiye wuxu yidhi alxamdu lilah calaa kulli xaal ilahay baa mahadlay ilaahay i siiyey ee haddana iga qaaday wastarjac wuxuu yihi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun markaasaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhaahdaa ubnuu lahu baytan fi ljanna wasamuuhu bibayt alxamd jannada guri uga dhisa gurigaana waxaad ku magacowdaan gurigii lagu helay ilaahay mahadintiisa qofka mara geeridu ay ku dhacdo wuxuu yihi alxamdu lilah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun in guri jannada looga dhisa ayuu rasuulku sal alay wasalam uu tilmaamay sidaasi awgeed ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau ihi ma min muslimin tusiibuhu musiiba fayaqulu ma amarahu allah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun muslim kastoo musiiba ay ku dhacdo masaa'ibtana waxaa waaweyn musiibat lmowt oo yidhaahda sidii ilaahay u amray inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fi musiibati ilaahu musiibadaa sabirka aan ku sabray ajir iga sii wa akhlif lii khayra minha ilaahay cidda aan waaye cid ka khayr badan iisoo weydaani oo igu bedel ilaa akhlafa allahu lahu khayra minha ilaahay subxaana watacaala shaygaa uu waaye ama xoola ha noqdo ama qof hak ha noqdee mid ka khayr badan oo uga wanaagsan buu ilaahay ugu soo bedelaa ummu salama saxaabiyadii la odhan jiray waxay tidhi markuu abu salama dhintay ayaa waxay idhi ayu lmuslimiina khayr min abi salama oo tolo muslimiinta ka abu salama ka khayr badan ilaahay kugu soo bedelayaa waa kuma waxaana reerkii u horreeyey ilaahay daraaddii u hijrooday haddana anoo amarka rasuulka u hoggaansamaya ducadaa waan idhi bay tidhi umu salama fa akhlafa allahu liya rasuula allah bale meel aanay ka filanahayn buu khayri kaga yimi wuxuu ilaahay abu salame igu soo bedelay bay tidhi rasuulka ilaahay oo waxay noqotay ummahaat lmu'miniin mid kamid a xaasaskii rasuulka ayaa ay ku biirtay may filanayn iyada marnaba ismay lahayn haddaad ducada akrido ilaahay subxaana watacaala abu salame cid ka khayr badan buu kuugu bedeli doonaa laakiin ilaahay waa ugu bedelay xadiidkana imaamu muslim ayaa warinaya waxaa xaaraankaa walaalayaal dadka geeridu ay ku dhacday inay baroortaan inay jidhkooda meelo kamida garaacaan inay dharkooda jeexjeexaan inay timahooda ay rifaan inay ciidda ay isku qasaan inay timaha xiiraan inay ku hadlaan hadal kaste iyo ficil kaste oo tusinaaya ilaahay qadarkiisa inay u cadhaysan yihiin rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam waa dayriyey oo beri ayuu ka noqday cidda sidaa samaysa laysa mina man daraba alkhuduud aw shaqa aljuyuub aw dacaa bidacwa aljaahiliya bukhaari muslim baa wariyey naga mid maaha ui rasuulku oo dayra ayuu iga yihi qofka marka geeridu ay dhacdo jidhkiisa garaaca maryaha jeexjeexa baroortii dadkii islaamka hortii jiree jaahiliyada ahaa iyo qayladii ay ku dhufan jireen isaguna la yimaada bal rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay arrintaasi inaanay dhaqan u ahayn dadka muslimiinta ee ilaahay rumeeyey eeay tahay dhaqanka dadkii jaahiliyada ahaa ee islaamka hortii jiray waxaa si gaara rasuulku maadaama baroorta iyo qaylada iyo ficilada noocaasi dumarka ay ku badan yihiin si gaara ayuu rasuulku dumarka ula hadlay oo waxaa rasuulku uhi annaaixatu idaa lam tatub qabla mawtiha tuqaamu yawma alqiyaama wa calayha sirbaal min qataraan wa dircun min jarab rawahu axmed wa muslim gabadhii barooratay markay geeridu dhacday haddaanay toobad keenin geerideeda ka hor dhimashadeeda ka hor waana ilaahay usoo noqon maalinta qiyaame ayaa la soo joojiyaa iyadoo loo geliyey maro weynoo daabur la dhalaaliyey ka samaysan waa ciqaab iyo dirac candho cudurka candhada la yidhaahdo dirac laga sameeyey oo jidhkeeda googoynaya ayaa loo geliyaa yawma alqiyaama waa gabadhii baroorata ciqaabka sugaya waa ka noocaasiya bal rasuulkeenu waa habaaray gabadha baroorata waxaanu ku habaaray ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo oo wuxuu yidhi abuu umaama lacana rasuulu llahi alkhaamishata wajhaha washaaqata jaybaha wadaaciyata bilweyli wasubuur rawahu ibnu maaja waxaa rasuulku uu nacdalay gabadha wejigeeda xagata marka geeridu ay ku dhacdo maryaheeda jeexjeexda hoogayey ba-ayay tidhaahda waa nacdalay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa rasuulku uu tilmaamay qaylada la qayliyo baroorta la baroorto geeridu markay dhacdo iyo muusiga la garaaco iyo heesaha lagu dhawaaqo marka aroos iyo farxaddu ay jirto labadaa dhawaaqba inay nacdalan yihiin oo ay yihiin laba dhawaaq oo aada u xun wuxuu uhi rasuulku walaakin nuhiitu can sawtayni axmaqayni faajirayn sawtun cinda musiiba khamshu wujuuhin wa shaqu juyuubin wa rannatu shayaan rannatu shayaan waa dhawaaqa qalabka muusiga ee heesaha loo garaaco waktiyada xafladaha iyo aroosyada waxa weeyaan la sameeyo in waa inay ogaadaan dumarku kuwa geeridu ay ku dhacday haddii ay baroortaan oo ay sabri waayeen ciqaabka noocaasi inu sugaayo dumarka kale laftoodu inay dumarkaasi baroor ku caawiyaan maaha baroori wax la isku caawiyo maaha haddii dumarkii oo iska degan gabadhi ay u timaado baroor ay ku dhufato waxaa laga yaabaa iyaguna inay raaciyaan guri markii hore shaydaanku aanu ku jirin oo dadkii geeridu ay ku dhacday ilaahay uu waafajiyey shaydaanka inay iska ilaaliyaan ayaa taa baroorta ula timi ee baroorta ku kaakicisay shaydaankii ay soo gelisay waxay tidhi umu salama markii uu dhintay abu salama ayaa nafteedii bay la hadashay umu salama waxay tidhi nin gariiba buu ahaa waddankiisii meelaan ahayn jooga wallahi waxaan u barooran doonaa baroor lagu sheekaysto marka waxaan u diyaargaroobay tiri inaan baroorto waxaa markaa ii timi oo magaalada madiine duleedkeeda ka timi gabadh doonaysa iyaduna inay ii jiibiso oo baroortaasi ay iila xoojiso faistaqbalahaa rasuulu llahi sala allau alayh wasalam rasuulki ilaahay baa ka hortegey wa qaala aturiidiin an tudkhili shayطaana baytan akhrajahu llahu minh maratayn rasuulku wuxuu ihi gabadhay ma waxaad doonaysaa inaad shaydaanka soo geliso guri ilaahay subxaana watacala uu ka saaray laba jeer buu sidaa uu ku yidhi markaa baroorta gurigii shaydaanka ayay soo gelinaysaa qaalat fakafaftu can ilbukaa falam abki muslim baa xadiidka warinaya baroortii waan joojiyey markuu rasuulku uhi shaydaan bay guriga soo gelinaysaa maan barooran ayay leedahay umu salama waa inay ogaadaan dumarku gaar ahaan baroorta qofkii noolaa waxba u tari mayso qofku isaga ayuunbaa isxiijiyey oo qayliyo maryihiisii jexjeexo dhulka isla dhacay wax allaale waxay u taraysaa ma jirto marnaba qofkii dhintay si kasta haddii loo baroorto oo micrifoonna lagu baroorto iyo sameecado marnaba soo noqon maayo qofkii dhintay waa dhintay bal waxaa taasi ka sii daran qofkii dhintay inuu soo noqdo ama baroortaasi ay waxu tartadaayo qofkii dhintay ayaa baroortaasi ay dhibayso gaar ahaan hadduu ahaa markuu noolaa mid aan reerkiisa arrintaan u sheegin oo aan uga sii digin oo aan la dardaarmin qofkii isagoo mayda oo weli aan la aasin ayaa malaa'igtu ay garaacayaan haddii loo loo baroorto bal dhegaysta xadiidkan cajiibka ah waxa uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam maa min mayitin yamuut fayaquumu baakiin fayaquul waa jabalaah waa sayidaah aw naxwa dalik qof kasta oo dhinta oo qof intuu ka dal baroorto uu yidhaahdo alla ninkii buurta ahaayow kii geesiga ahaayow kii halyeyga ahaayow kii hogaamiyaha ahaayow kii lagu reeyayow ilaa wukila bihi malakaan waxaa ilaahay u diraa laba malag yalha yalhazaani labadaa malagoo feer kaga dhufta halkaa laabta kii maydka ahaa ciqaaba waxaanay ku idhaahdeen ahaakadaa kunta ma sidaa dadkaa barooranaya ay sheegayaan baad ahay marka maxaad usoo kordhisay qofkii maydka ahaa dhintay ciqaabka noocaasi ayaad usoo kordhisay tirmidiya ibnu maaja ayaa xadiidka wariy min xadiidi abi muusa bal rasuulkeenu wuxuu yidhi man niixa calayhi yucadabu bima niixa calayh qofka loo baroorto baroortaa daraaddeed baa la ciqaabaya isagoo qabrigii ku jira markaa dumarkan barooranaya qaylinaya geeridu markay dhacdo naftoodina waxba u tari maayaan qofkii dhintayna halkay uga ducayn lahaayeen ilaahay naxariis iyo dembi dhaaf ay u weydiin lahaayeen hadal wanaagsan oo malaa'igtu aamiin ay tidhaahdo ay odhan lahaayeen naftoodii bay habaarayaan alla hoogayay ba-ayay malaa'igtu waxay leedahay aamiin macnaheedu waa maxay hooga iyo ba aad u yeedhanaysa ilaahay ha ku aqbalo ilahayna dee wuu aqbalaya kii dhintayna waxba ma soo kordhine waa taa malaa'igtu garaacaysa baroorta awgeed waa taa qabrigiisa lagu ciqaabayo sidaa uu sheegay rasuulku sala alay wasalam marka arrintaasi dembiyada waaweyn bay kamid tahay waa in dadka muslimiintaha ay ka digtoonaadaan oo ilaahay sharcigiisa ayaa maslaxadooda iyo dantooda ay ku jirtaay ay sabraan oo ay iska ilaaliyaan hadallada iyo ficilada caynkaasiyo wallahu aclam
su-aasha shanaadi waxay tahay maxay shareecada islaamku ka qabtaa in codka kor loo qaado oo qur-aan kor loogu qaado ama dikri kale marka janaasada ama meydka lagu sii wado xagga xabaasha ama marka la aardayaba
kumay soo aroorin sharcigeena kitaabka qur-aanka iyo sunada rasuulka toona wax layna yidhi akriya marka aad janaasada sidaan ama qofka markaad aatisaan marka laga reebo laba arrimood marka qofka iilka lagu dhaadhicinayo dadka iilka ku dhaadhicinaya waxaa loo sharciyey inay yidhaahdaan bismi illahi wa calaa millati rasuuli illah marka qofka la aaso intaan laga dareerinna waxaa rasuulku sala alah wasalam uu yihi isaluu liakhiikum athabaat fainahu laana yusal walaalkiin ilaahay u weydiiya inuu ilaahay sugo imikaa su-aala lagu bilaabaya labadaa hadal mooyaane wax kalo inaynu akrino ama qur-aan ha noqdo ama duca ha noqdo ama dikri ha noqdo mid kor loo qaado iyo mid hoos loo dhigo midnaba rasuulku ma sheegin sala allahu alay wasalam marka janaasada la sii sido iyo marka ciidda lagu rogayiyo marka aasku uu dhamaadaba sunada rasuulka kamay mid ahayn sala allahu alay wasalam iyo sunada saxaabada toona marka aaska lagu sii socdo janaasada la sido in qur-aan la akriyo ama adkaar la akriyo ama qasaa'id la akriyo wuxuu yihi qays ibnu cabbaas kaana asxaabu nabiyi sal ly slam yakrahuuna rafca sawti cinda aljanaa-is saxaabada rasuulku waxay aada u nici jireen marka janaasada lala socdo ama aaska la joogo in codka kor loo qaado kor waxa weeyaan loo dhawaaqo ayay kari jireen ama qur-aan kor cod codka ha loogu qaado amaba se dikri kale codka kor ha loogu qaado waxaana sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah kitaabkiisa majmuucu lfataawa uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay madhabka afarta imaam imaamu shaafici wa malik wa axmed wa abu xaniifa afartuba waxay yidhahdeen ma banaana janaasada marka lala socdo iyo marka qabriga la tagaba in kor loo dhawaaqo qur-aan lagu dhawaaqo ama dikri ama qasaa'id ama wax kaloo lamid a waxaana uu tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah inay isku waafaqeen culimada xadiidku arrintaasi inaanay jirin saddexdii qarni ee fadliga badnaa qarnigii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin janaasada marka lala socdo waa la aamusi jiray sida awgeed baa imaamu nawowi raximah llah kitaabkiisa almajmuuc sharxu lmuhadab waxa uu ku leeyahy almustaxabu khafdu sawti fi sayri biljanaasati wa macaha sida sunadii waxay tahay imaamu annawowi culamaau shaaficiyu ka mid yahay kitaab lminhaajkana waa sheeka qoray in marka janaasada lala socdo codka hoos loo dhigo oo la aamuso dadkuna wax kale inay ku mashquulaan maaha waa inay ka fikiraan un geerida iyo noloshii adduunyadu halka ay ku gebagabowday iyo qofkan meesha waxa weeyaan lagu sii wado markaasaa imaamu nawowi wuxuu sheegayaa ibnu lmundir iyo albayhaqi oo iyaguna aimada shaaficiyada kamidi sidaas oo kale inay yidhaahdeen waa inaan qur-aan iyo dikri iyo midnaba kor aan loo qaadin waxa weeyaan la aamuso janaasada marka lala socdo saas oo kale taabiciintii xasanu lbasri saciid ibnu jubayr annakaci isxaaq ibnu rahawaya kulluhum waxay yidhaaheen waa in saas sa waa in loo aamuso imaamu nawowi raximahullah mar kale kitaabkiisa la yidhaahdo aladkaar ayaa masalada lafteeda uu kaga hadlay wuxu uhi waclam ana sawaaba almukhtaar ma kana calayhi salafu radia allahu canhum asukuutu fi xaali sayri maca aljanaas sida saxdee la doortay waxay tahay ee dadkii naga horeeye wanaagsanaa saxaabada ay ku jireen ay samayn jireen in la aamuso marka janaasada la wado falaa yurfacu sawtun biqiraa'atin walaa dikrin walaa gayri dalik qur-aan kor loo qaadi maayo oo dikri kor loo qaadi maayo wax kaloo kor loo qaadi maayo xikmadda arrintaa ku jirtaana waa iska muuqataa buuhi imaamu nawowi raximahullah waxaa la rabaa dadka quluubtoodu inay xasisho qof waliba gooni uu ufikiro gooni uu uxisaabtamo oo geerida waxa weeyaan uu xusuusto markaasaa imaamu nawowi raximah llahu tacala wuxuu leeyihi fa hada huwa alxaq walaa taktarana bikasrati man yukhaalifu sidaa ayaa xaqah in la aamuso marka janaasada la sido ha ku dagmin dadka xaqaa khilaafay farabadnidood oo horeyna dadku soo kuwa intooda badani ay qur-aan janaasada ka daba akriyayaan ama dikri ay ka daba akriyayaan markaasaa wuxuu sheegayaa hadalkii uu yihi fudayl ibnu ciyaad ilzam ariq uruqa alhudaa walaa yaduruka qilatu saalikiin wa iyaaka wa uruqa adalaal walaa taktar bikasrati alhaalikiin markaasaa imaamu nawowi hadalkiisa wuxuu ku gebagabaynayaa dadka arrintaas sameeya inay yihiin dad diinta ilaah aan aqoon u lahayn wuxuu leeya waama ma yafcaluhu ljahalatu min min alqira'ati cala aljanaza bidimishq wagayriha waxa ay sameeyeen dadka juhaasha ahi oo janaasada inay qur-aan ka daba akriyaan magaalada dimishq ka dhacda iyo meelo kalaba waa min alqira'ati bitamtidi wa ikhraaji alkalaami can mawduuci xataa qur-aankii ay u akriyaan si muruga ay ka muuqato faxaraamun biijmaaci alculamaa waa xaaraan sida culimadu ay isku waafaqsan yihin bu yihi imaamu nawowi waqad awdaxtu qubxahu wa gilada taxriimihi wa fisqa man tamakana min inkaarihi falam yunkiru fi kitaab aadaabi alqira'a arrintaasi xumaanteeda iyo sida xaaraantinimadeeda loo adkeeyey iyo qofka arrintaa inkiri karee dadka ka reebi karee samayn waaya inuu faasiq yahay waxaan ku caddeeyey uri kitaabka aadaabta qira'ada aan kaga hadlay waa kitaabkiisa atibyaan fi aadaabi xamalati lqur'aan markii la weydiiyey lajna daa'ima guddida fatwada fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya janaasada miyaa laga daba odhanaya laa ilaha illa allah oo kor loo qaadayo iyo hadallo kale oo lamida waxay tilmaameen arrinta noocaasi inay tahay bidco rasuulkuna aanu samayn saxaabaduna aanay samayn waddankeenna marka arrintaasi aad bay uga jirtaa ha laga waantoobo sidii rasuulku u aamusi jiray janaasada markuu daba socdo sidii saxaabadu ay aamusi jireen ha loo aamuso baskan waxa weeyaan ducadu ay saaran tahay ee janaasada la daba dhigaayo iyo ambarafaayarada iyo sameecadaha xoolaha lagu khasaarinayo lasoo kiraysanayo ee dabeetana canjirad qur-aan ama mid ducaa la gelinayo waxa weeyaan ha la iska daayo wax diinta ilahay waafaqsan maaha sidaas si aad maqasheen qofkaa maydkaana qur-aan halkaa aad ka shiday oo canjirad ka baxaaya iyo duco wadaad beri hore rabadaan sanada ay kasoo wareegeen uu ku duceeyo canjilad ka baxaysa wax allaale waxaa qofkaa maydka ay u taraysaa ma jirto marka arrinta caynkaasi ah waa arrin aan banaanayn waxaa kaloo iyaduna foolxun oo kasii daran in qofka muslimkaa lagu gelbiyo muusig oo qoladan waxa weeyaan baamboyda la yidhaahdo muusig ay u garaacaan oo muusig dhiilo iyo geeri ay ka muuqato iyadoo la garaacayo iilka la dhigo waa macsiya weya macsiya qofkii lagu godgelinaya arrinta noocaasi ah oo dadka muslimiinta qaarkood gaalada ay kaga daydeen waa in laga digtoonaado la iska ilaaliyo wey wallahu aclam
su-aasha u dambaysaa waxa weeye aynu kusoo gabagabaynayno majlisan ama fadhigan maxay shareecada islaamka ka qabtaa cuntada lasa ay samaynayaan dadkii qofka uu ka dhintay cuntadaas ama ha lagu magacaabo xabaaqod ama axan iyo fidaha lagu magacaabo ama magacyo kalaba ha loo bixiye sharciga islaamku maxaa muxuu ka qabaa
masalada noocaasi waa masale muhima insha allah iyada ayaanaynu ku gebagabayn doonaa darsigeenan waxa ay tahay walaalayaal sunada laga soo gaadhay nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa ahlulcilmiguna kutubtooda ay ku qoreen dadka geeridu ay ku dhacday in iyaga raashin loo diyaariyo waayo waxaa ku dhacday musiibat lmowt oo qalbigooda iyo jidhkoodaba mashquulisay saa awgeed baa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam markii lasoo sheegay geeridii jacfar ibna abi aalib waxa uu yihi isagoo saxaabadiisi la hadlaaya isnacuu liali jacfari طacaama faqad ataahum amru yushilhum aw ataahum ma yushilhum rawahu tirmidi wa abu daawud bnu maaja reer jacfar raashin u sameeyey buri rasuulku sala اlahu alay wasalam waayo waxaa ku dhacay reer jacfar wax mashquuliya oo geeriya waa xadiis cad oo kutubta sunada ku qoran oo tilmaamaya dadka geeridu ku dhacda iyaga inaan raashin loo doonan oo iyaga aan loo qado tegin ama aan loo casho tegin ee iyaga raashin loo sameeyo sidaa awgeed baa aimada culamauna shaaficiya sida imaamu nawowi oo kale bal imaamu shaafici raximah llah fi kitaab lum wuxuu ku yihi wa uxibu liqaraabati lmayiti wa jiiraanihi an yacmaluu liahli lmayiti fi yawmim walaylatihim طacaama yushbichum fainahu sunat waficlu ahli lkhayri qablana wa bacdana fi kitaab lum waxaan jecelahay buu yihi dadka geeridu ay ku dhacay dadka qaraabada ay yihiin iyo jaarkooduba inay raashin habeenkaa iyo maalintaasi ay cunaan oo ay ka dhargaan inay u sameeyaan sida ayaa sunno rasuulku uu jideeyey waana sida dadkii khayrka lahaa ay samayn jireen naga horreeyey kuwa naga dambeeyeyba imaamu nawowi laftiisuna kitaabkiisa almajmuuc la yidhaahdo ee muhadabka uu ku sharxaayo iyo kitaabkiisa rawdatu aalibiin labadaba waxa uu ku sheegay sunnadu inay sidaasi tahay kadalika albagawi oo isaguna culimada shaaficiyada kamid ah kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo sida ayaa isaguna waxa weeyaan uu ku sheegay marka arrinta caynkaasi ah ayaa sunno ah oo sharci ah amaa in arrinta xagga kale loo rogo oo halkii rasuulku uu ka jideeyey in dadka geeridu ay ku dhacday iyaga raashin loo sameeyo in iyagii raashin ay sameeyaan oo gurigii la isugu yimaado oo halkaa lagu cunteeyo oo gurigii uu isu rogo marka aadka laga soo dareero xaflad aroos oo kale oo meel duca aroos ay ka socotoo kale xaqiiqadu wallahi waa sidaa inta maydkuu yaallo dadku muruga ayaa ka wada muuqata mar allaale marka maydka la qaado ee lasoo aasee laga soo noqdo waxaad arkaysaa dadkii oo xaaladoodii baa isbedeshay cuntaa meeshii lagu kariyey cidiba geeri ma xusuusna cid muruga ay ka muuqataa ma jirto dadkaa badankooda gaar ahaan ragga waxaad moodaa meeshaasi inay tahay aroos duca lagu sameeyey waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay qolada hilibka ugeeya qolada maraq ugeeya faraxal qolada ugeeya annaga raashinoomeyd aan keenin meeshu waxay isu bedeshay meel waxa weeyaan aada moodo weliimo in lagu dhigaayo marka arrinta caynkaasi waxaa shaki la-aana inay khilaafsan tahay sunadii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa sunadii rasuulka oo la bedelay xaqiiqatan wax daliilo diinta ilaahay ay ku leedahayna ma jirto in dadkii geeridu ay ku dhacday iyagu ay cunto sameeyaan dadka ay ugu yeedhaan ama xabaalaqod ha loo bixiyo ama fida ha loo bixiyo ama axad ama qoriqaad magaca la doonayaba ha loo bixiyo aslan wa faslan dadka geeridu ay ku dhacday inay iyagu raashin sameeyaan meel laba diinta kagamay soo aroorin waxaa su-aashaa lafteeda la weydiiyey alladina daa'ima liliftaa waxay ku jawaabeen laa yaduusu liahli mayit liahli lmayit suncu طacaam sawaءn kana min maali lwaras aw min huluثi almutawafa aw min shaksin yafidu calayhi uma banaano dadka geeridu ay ku dhacday inay raashin sameeyaan dadka ay ugu yeedhaan ama xoolahoodii ha noqdaan xoolaha meesha lagu cunaya ama xoolihii dadkaa laga dhaxlay ha noqdaan dhintay ama xoolo dadkaasi dhintay ay dardaarmeen ha noqdaan ama xoolo cid kaleba ay bixisay ha noqdaan hada khilaafu sunati rasuuli illah taasi waxay khilaafsantahay sunadii rasuulka markaasa waxay sheegeen xadiidkii rasuulku lahaa sala allahu alay wasalam reer jacfar dhibaata ayaa ku dhacdaye raashin waxa weeyaan u sameeya waxaa kaloo arrinta caynkaasi inaanay banaanayn ina tusinaaya xadiidka jariir ibni cabdillahi albajeli wuxu uhi kuna nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmayit wa suncata aطacaam bacda dafni min anniyaaxa guriga geeridu ay ka dhacdo in laysugu soo ururo iyo in raashin lagu sameeyo oo halkaa lagu cunteeyo waxaan haddaanu saxaabada nahay arrintaan u naqaanay baroortii rasuulku uu diiday inay kamid tahay bimacnaa taa inay la xukum tahay ayaanu haddaanu saxaabada nahay uhaysanay bay yidhaha ayuu leeyahy jariir bn cabdillahi albajeli radia allahu canhu marka arrinta caynkaasiya waa caado waxaana laga yaabaa dad n cuntadoon ahaa dadka si ay mashaariic dhaqaale uga samaystaan inay dejiyeen dhaa maalinta u horeeya xabaalaqada waxaa la idhaha sameeya saddex maalmood kadibna fidda dhiga toddobaad kadibna waxaa dhigtaan naxan arbaciin afartan maalmood kadibna waxaa dhiga sanad markuu kasoo wareego dhimashadiisana waxaa dhiga waa mashaariic dhaqaalo aada moodo dadka qaarkood inay samaysteen laakiin wax asal diinta ilaahay kule ma aha haddii dadku ay leeyihin ilaahay baan ugu dhawaanaynaana ilahay waxaa loogu dhawaada wixii ilahay u sharciyey wax kale ilaahay subxana watacaala looguma dhawaado in markaa geeridu ay dhacdo xoolo la qabo oo gaar ahaan dadka reer miyiga ahi awrka ayay soo kaxeeyaan awrka gurgura ee ka dhaqaaqaya xoolihiisa markaasaa qabriga dushiisa ay ku gawracaan arrintaasi waa caado jaahiliyadu ay lahayd islaamkuna waa ka digay saa ogeed baa wuxuu yihi imaamu nawowi wa ama adabxu waalcaqru cinda alqabri famadmuum in qabriga agtiisa wax lagu qalo o awr lagu baqan gooyaa waa arrin dhaleecaysan oo shareecadu ay dhaleecaysay lixadiidi anas qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam laa caqra fi lislaam rasuulku wuxu uhi boqongeyn oo macnaheedu yahay xoolo la gowraco marka geeridu ay dhacdo islaamku ma yaqaano wuxuu yihi cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani oo kamid ah ragga xadiidka warinaya sida abu daawuud sunantiisa uu ku sheegay kaanuu yacqiluuna cinda alqabri baqaratan aw shaatan marka ay geeridu dhacdo ayaa qabriga agtiisa neef adiya ama neef loa ama neef geela ayay ku qali jireen marka xadiidkaasina wuxuu tusinayaa in wax la qalaabo aslanba inaanay mashruuc ahayn saa awgeed baa wuxuu tilmaamay shaikhulislaam ibnu taymiya raximah llah addabxu cinda alqubuur inay tahay mid shareecadu ay diideen mutlaqan manaa ama qofka dhintay ha loo qalayo ama ha la yidhaahdo dadkan ayaa cunto looga dhigaya ama ha la yidhaahdo ilaahay baanu ugu dhawaanaynaa markaasaa wuxuu tilmaamay imaamu axmed raximah llahu tacaala arrintan inuu diiday bal imaamu axmed inuu yihi raashinka noocaasi aha cunina ee iska ilaaliya lajna daa'imana markii la weydiiye xoolaha la qalayo marka geeridu ay dhacdo waxaa jawaabtoodu ay noqotay ma dakarta min adabxi calaa ruuxi lmayit cinda mudiyi arbaciina yawma calayhi min taarikhi wafaatihi waitcaamiha annaas taqaruba ila llahi rajaa almagfirati waraxmati bidcat munkara faina nabiy faina nabiya lam yafcal dalik walam yafcalu lkhulafaa alraashiduun walaa saa'iru asaxaaba radia allahu canhum walaa aimatu ahli lcilm su-aasha la weydiiyey oo ka jawaabaya waxay idhahaan culimadaasi arrinta aada sheegtay oo ah qofku markuu dhinto in xoola la qalo gaar ahaan afartan maalmood marka ay kasoo wareegaan oo xoolaha dadka la siiyo iyadoo lale ilaahay baa loogu dhawaanaya oo naxariis baa loogu rajaynaya qofkii dhintay waa bidco munkara shareecadu aanay ogolayn maxay bidco unoqotay rasuulkaan samayn sal alla alay wasalam khulafadii ayaan samayn saxaabadii ayaan samayn hadday khayr taha oo diinta ay kamid tahayna iyaga ayaa inooga horeyn lahaa aimatu ahli lcilmina ma samayn shaafici baan odhan sida imaamu malik baan odhan axmed baan odhan abu xaniifa ayaan odhan fa kana ijmaacan calaa cadami mashruuciyati arrintaasi markaa waxay tahay mid laysku waafaqay inaanay mashruuc ahayn rasuulkana waxaa ka sugnaatay inuu yihi man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad qofka sameeya camal uu diin ku sheegayo oo ilaahay uu ugu dhawaanayo oo laakiin aan daliil lahayn qofkaa laga aqbali maayo ee waa lagu celinaya sidaas ayaa ahlucilmigu qadiiman wa xadiian kuwii hore ilaa kuwii dambe saxaabadii laga soo bilaabo ilaa kuwa maanta nool fatwadoodii waa taa waa caado iyo dhaqan aan diinta aan asal ku lahayn waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan annagu cibaadaba ogama jeednaba dadkaa xabaasha qodaya ayuun baanu si ay energy uhelaan wadaadada qaarkood ba xataa sidaa yidhahda dadku energy bay ubaahan yihin energy marka wadaad dadka xabaasha qodaya si ay energy uhelaan ayuun baa xoolaha loo qalaya wax kale loo qali maayo haddii sidaa aynu dhaahno nafteena inu been u sheegno ujeeddada loo qalaya ma aha dadka xabaasha qodaya un inay energy helaan macanaa wax awood si ay u helaan in cunto loo sameeyo ma aha ujeeddadu adilo badan baana taa tusinaysa adilada taa tusinaysa waxaa kamid a xabaal iyadoon laba qodinba oo xabaashii qofka loo iibiyey oo aaskiisiba shan daqiiqo u qaatay kurid iilka gelistiisa gelintiisa iyo ciid ku rogista un arrintu ay ahayd ayaa raashin la samaynaya bal waxa laga in qabrigii la keeno oo inta microphone lala istaagay qabriga dushiisa dadkii lagula raashinka usoo beydha meega raashinba u baahan casho uma baahno guryahoodiiba uga bisisha qado uma baahno guryahoodiiba uga bisisha waxaa kaloo taa ina tusinaaya qofka marka imika naftu ka baxdo magaaladeenan iyo waddankeenan arrinta u horeysa ee lagu dhaqaaqa waa maxay qof baa saylada loo diraa markiiba adhigi oo guriga ku dul xidhan baad arkaysa dumarkuna markiiba inta dhexda ay xidhaan ayay girgirayaasha iyo dusuudda ay soo ururiyaan qofka idhaa anigu arrintaas samayn maayo oo idhaa tusaale ahaan dad xabaasha ku daalay hadday jiraan anaa qada geeniyo hodheelkaa geeniyo ma laga yeelaya haddaan diin loo aaminsanayn maxaa looga yeeli waayo laga yeeli maayo ragga qaarkood baa aabihiyey ma axme loo bixiyey marka arrinta noocaasi ay iska daayeen marka taas waxay tusinaysaa waa dadku inay diin uhaystaan diin bay uhaystaan waxaa kaloo taa tusinaya waxay yidhaahdaan qofka haddii aan fidaha iyo axanka aan loo samayn kaadi kasidays baa la yidhaahaayo kaadidiibaa ku xidhan qofkii dhintay dadka yaa u sheegay in dadka dhintay xabaalaha ku jira xabaalaha dhexooda ay ku kaajaan waa khuraafaad asal diinta wax weyaan aan ku lahayn marka arrimaha iyo kuwo kaleba waxay tusinayaan dadku waxaan inay diin ka dhigteen oo ilaahay inay ugu dhawaadaan ay doonayaan mar haddii ay tahay arrin diin laga dhiganayo lale ilaahay baan ugu dhawaanaynaa diintiina sidaa aada maqasheen aan asal ku lahayn bal saxaabada rasuulku ay yidhaahdeen arrin khaldan baanu arkaynin arrintaasi arrin sharci noqonaysa maaha haddii ay dhacdo walaalayaal meel xabaal laga qodaayo oo meel cunto loo doonta aanay u dhoweyn oo waktiguna uu dheeraaday haddii dadka xabaasha qodaya raashin la siiyo baahida haysato awgeed iyadoo arrintaa diin aan loo ictiqaadsanayn taasi dhibaato ma laha laakiin arrinta imika jirtaa taasi way ka baxsan tahay si awgeed dadka waa in loo caddeeyo fide iyo axan iyo xabaalaqod iyo qoriqaad dhammaantoodba inay yihiin bidaca munkarkaee diinta islaamka lagu soo daray aan kamid ahayn magacoo laga bedelo iyo waktigoo laga bedelo ana xaqiiqadii waxba ka bedeli mayso wadaadada qaarkood ba waxay kaodhanayaan ha fidaha iyo axanka ayaa khaldane waxaa la dhaha xabaalaqodka isaguma khaldana meshi far farqiga udhexeeya muxuu waa isku mid weeyaan haddii magacii fide iyo axan laga guuro xabaalaqod loo bixiyo ama magac kaleba loo bixiyo qurux badan xukunku waa isagii uun aslanba dadka geeridu ay ku dhacday inay raashin cid kale u sameeyaan ayaan diinta meel laba aan kaga jirin sida aada maqashay wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima katiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu